بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo afartanaad ee suuratu tawba waxaanu ku joogaa aayadda sideed iyo lixdanaad allah waxa u ihi subxaanah infiruu khifaafan wahiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili اllah dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun hadihi alaayaat waxaa ku sugan alamru biljihaadi wataxdiiru min tarkih amarka layna amray in ilaahay dartii loo jihaado iyo digista laynooga digay in la dayaco faralka muhiimka ah ee jihaadka ah infiruu khifaafan wahiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan fadxu lmunaafiqiina fii idhaari nawayaahum asayi'ah fadeexadayn la fadeexadaynayo nimankii munaafiqiinta ee kufri calooleedka qabay oo la bannaanka la keenayo niyooyinkooda xunxun ee uurka ay ku qarsanayaan low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk walaakin bacudat calayhim ashuqa aayaadkaas iyo aayaadka ka dambeeyaba waxaa ku sugan fadeexadayn lagu fadeexadaynayo nimanka munaafiqiinta ah iyo dhaarta beentii ay marayaan iyo uurkooda waxa ku jira gaalnimada iyo kufriga waxaa kaloo aayaadkan ku sugan masaarifu zakaa athamaaniya inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin sideedda nooc ee sakada in la siiyo ilaahay uu tilmaamay ayaa lagu tiriyey fii suurati tawba waxaa kaloo ku sugan aayaadkaynu dhiganayno sifaatu lmunaafiqiina waalmunaafiqaat wa ciqaabuhum tilmaamaha xunxun ee ay leeyihiin munaafiqiinta rag iyo dumarba iyo cuquubada ka dhalanaysa nifaaqa ay ku dhaceen almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd ilaa aakhiri alaayaat suuraddanna waxay culimmadu ku tilmaamaan oo asmaadeeda ka mida alfaadixa tii wax fadeexadaynaysay waayo waxay kashiftoy bannaanka keentay sifaadkii munaafiqiinta ee foosha xumaa allah waxa uu ihi subxaanah infiruu baxa oo jihaadka u baxa waa qhaswadii tabuuk ee loo baxayay khifaafan xaal aa tihiin kuwa fudfudud iyo wahiqaalan xaal aa tihiin kuwa culculus idinkoo fudud iyo idinkoo culusba baxa wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiina ku jihaadaya wa anfusikum nafihiinaba fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ugu jihaada naf iyo maalba daalikum kiinaa lasoo sheegay oo naf iyo maalba ilaahay dartii inaad ugu jihaadaan ah ayaa khayrun khayro oo lakum idinka khayridiina iyo wanaag waase in kuntum haddii aad ahaateen taclamuun kuwa wax kala garanayo wax og aayaddan waxaa ku sugan in mu'miniinta la amray inay jihaadka u baxaan fii kulli alaxwaal xaaladaha oo dhan hadday culus yihiin iyo hadday fudud yihiinba hadday dhallinyar yihiin iyo hadday odayaal yihiin hadday caydh yihiin iyo haddii ay cuud haystaan hadday rakuub iyo gaadiid iyo sahay iyo socod waxay ku maraan jidka ay haystaan iyo haddaanay haysanba waa caam waayo ruuxu labadaa xaal midkood uun kaba baxo ama waa khafiif ama waa haqiil fudaydkana waxaa looga jeedaa ruuxa awood iyo itaal u leh hadday sahay tahay hadday saanad iyo hub tahay iyo hadday awood jidheed iyo caafimaad tahayba siqaalanna waxaa looga jeedaa culays ruuxii waxa ka xanibaya ama ka cuslaynaya inuu baxo hadday da' tahay hadday haynla-aan tahay hadday curyaannimo iyo cudur tahayba wixii cuslaynaya oo dhan ayaa soo gelaya marka aayadda waxaa ku sugan amar caama oo aan dadkii la kala saarin oo la yidhi haddaad fudud tihiin iyo haddaad culus tihiinba baxa laakiin culimmadu waxay tilmaameen cumuumka aayaddan waxaa lagu nasakhay aayaadka kale ee loogu cudurdaarayo dadkii cudurdaarka lahaa aayaadkaasaa lagu naskhay cumuumka aayaddan oo waxaa ka mid a aayaadkay culimmadu tilmaameen in lagu nasakhay cumuumkan hadalka allaahuu yidhi laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilaahi warasuulih maa cala almuxsiniina min sabiil allah waxau yidhi kuwa yacnii ducafada ee taagta daranayn awoodda lahayn korkooda ma saara iyo kuwa buka iyo kuwa aan helayn waxay ku bixiyaan jihaadkii iyo waxa weeyaan bixitaankii dagaalka kuwa tilmaamaha leh inay jihaadkii ka hadhaan dembi iyo xaraj kama saara waase goorma idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih alla iyo rasuulkiisa markay u nasdeexeeyaan waxaa looga jeedaa iyagoo jihaadkii awoodi waayo itaaldarra ay ka reebtay hadday ku hadhaan munaafaqnimo iyo tashuush iyo namiimiyo iyo muslimiinta dhexdooda war beena inay ku baahiyaan hadday ku hadhaan dee cudurdaar ma leh sida munaafiqiinta xaalkoodu ahaa oo kale laakiin iyagoo daacadah oo alle iyo rasuulkiisa nasteexu ah haddii itaal la-aan iyo cudurdaar ka reebo dembi ma leh maa cala almuxsiniina min sabiil kuwa wanaagga sameeyana korkooda ma ahaanin waddo lagu dembaajiyo ama lagu ciqaabo waxaa kaloo ka mid a aayaadka nasakhay cumuumka aayaddan towba aayaddii kale alla ku yidhi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xarajun walaa cala almariidi xarajun kii indhoolaha ahaa dembi ma saara kii laangadhaha ahaaye waxa weeye naafada ahaayeen socon karayn dembi ma saara kii bukay dembi ma saara oo ay fii tarki alqitaal dagaalkii inay ka hadhaan iyo duulaankii kuma dembaabayaan marka aayaadkaas ayaa nasakhaya cumuumka aayaddan jamalkuna waxa uu ka odhanayaa futuuxaadka wa maxalu naskhi qowluhu tacaala wasiqaalan wa amaa khifaafan falaa naskha fiihi maxalka iyo meesha la nasakhayna waa odhaahda alla uu yidhi wasiqaalan idinkoo culusna baxa laakiin khifaafan iyadu mansuukh maahoo dee ruuxa markay u fududahay inuu baxo dee waa waajib saaran oo aan laga nasakhin laakiin waxa uun la nasakhay wasiqaalan idinkoo culusoon awoodayna baxa taa waa la nasakhay oo ruuxii aan awoodayn kuma dembaabayo inuu dagaalkii ka hadho alla waxau ihi low kaana haddii u ahaan lahaa caradan dheef qariibaa dhow isamka kaanad waa lasoo qadarayaa oo siyuuti waxa uu soo qadaray ay maa dacawtahum ilayhi waa madcuu ilayhiga waxa la isugu baaqayo macnuhu markaa waxa weeyaan low kaana hadduu ahaan lahaa ay maa dacawtahum ilayh waxaad nebi maxamedow ugu yeedheed u soo baxa tidhi waa dagaalkiiyo jihaadkiiyo hadduu ahaan lahaa caradan dheef hadduu ahaan lahaa dheeftaasoo qariibaa dhow dheef meel dhow waxa weeyaan laga helaayo hadduu ahaan lahaa wa safaran iyo safar hadduu ahaan lahaa safarkaasoo qaasidan dhexdhexaad ah ilan tabuug way fogeydo waxa weeyaan may dhoweyne hadday dheef adduunyoo dhow ama safar dhexdhexaada uu noqon lahaa waxaad ugu yeedhay latabacuuka way ku raaci lahaayeen kaamay cudurdaarteen walaakin ha yeeshee bacudad waxaa ku fogaatay calayhim korkooda ashuqa masaafadii baa ku fogaatay oo tabuug meel fog bay ahayd walaakin ha yeeshee bacudad waxaa ku fogaatay calayhim korkooda ashuqatu masaafadii baa ku fogaatay wasayaxlifuuna waanay dhaaran doonaan billaah ilaahay bay ku dhaaran doonaan markaad u soo noqotaan oo maxay idin odhan doonaan low istatacnaa haddaanu awoodi lahayn la kharajnaa waanu bixi lahayn macakum idinka la jirkiinna oo idinkamaanaan hadhneen idinkamaanaan hadhneyna waa idin raaci lahayn bay dhaar ku marayaan ilaahay waxau ihi yuhlikuuna way halaagayaan munaafiqiintaasi anfusahum nafahooda way halaagayaan ay bitakhallufi can iljihaadi walictidaari alkaadib waxay naftooda ku halaagayaan jihaadkay ka hadheen iyo cudurdaarashada beenta ah ee ay ku marmarsiyoonayaan wallaahu ilaahayna yaclamu waa ogyahay innahum iyagu munaafiqiintu lakaadibuuna been inay sheegayaan ilaahayna waa ogyahoo kama qarsoona cafa allaahu ilaahay waa ku cafiyey canka adiga nebi muxamedowe lima adinta maxaad ugu fasaxday lahum iyaga inay jihaadka ka hadhaan munaafiqiintii kuu timid iyagoo kuu cudurdaaranayoo kule aanu ka hadhna jihaadka tabuug loo baxayo maxaad ugu oggolaatay alla waa ku saamaxaye cafa allaahu ilaahay waa ku cafiye canka adiga nebi muxamedowe lima adinta maxaad ugu oggolaatay lahum iyaga ay fi takhallufi cani iljihaad khaswada tabuug inay ka hadhaan kuwii kuu cudurdaartay maxaad ugu fasaxdeed ugu oggolaatay xataa yatabayana ilaa uu kaaga caddaanaya laka adiga aladiina kuwii sadaquu runta sheegay oo wataclama aad ka ogaanayso alkaadibiina kuwa beenta sheegayna aad ka ogaanayso ilaa aad kala hubsanayso oo ka runta sheegaya cudurdaarka runta ah haysta iyo ka beenta sheegaya ay kuu kala caddaanayso maxaad ugu oggolaatay ilaahay waa ku cafiyaye culimmadu waxay yidhaahdeen hal samictum citaaban axsana min hada bada'a bilcafwi qabla alcitaab mima yadullu calaa xubbihi lixabiibih wayabqa alwuddu maa baqiya alcitaabu weligiin miyaa maqasheen canaan ka dabacsan ka naxariis badan ka wanaagsan canaantaa latifanee ilaahay addoonkiisii moxamed u canaantay wuxuu rabbi ku bilaabay cafiskii iyo saamaxaaddii intaanu canaanan oo horta waxau ihi cafa allaahu canka ilaahay waa ku cafiyee lima adinta maxaad ugu fasaxday oo intaan laba canaanan horta cafiskii baa la hormariyey taasi waxay tilmaamaysaa jacaylka ilaahay uu jeceliye addoonkiisa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam jacaylkuna waxa uu baaqi noqonayaa inta lays canaananayo oo dee meel laysku canaantay waa meel lexejeclo iyo kalgacal laysku hayo haddii laysnaco lama wada hadlo laysmana canaanto marka cafa allaahu canka lima adinta lahum waxa uun la leeyahay inta ay kuu kala caddaanayaan maxaad ugu fasaxday maad horta kala hubsatid culimmadu waxay yidhahdeen markaa aayaddan cuutiba cala alidni lihaaulaai almunaafiqiin uma rukhisa lahu fi lidni liman shaaa fii suurati nnuur biqowlihi tacaala faida sta'danuuka libacdi shanihim fa'dan liman shi'ta minhum tan waa lagu canaanto waxa la yidhi maxaad ugu oggolaatay laakiin fii suurati nnuur waxaa loo fasaxay rasuulka cidda isagu uu doono inuu fasaxa siiyo oo waxaa la yidhi arrimahooda bedhkood markay kaaga fasax dalbaan ciddaa doonta adigu fasax fa'dan liman shi'ta minhum khiyaarkii iyo doorashada nebigaa la siiyey sala allahu calayhi wasalam allah waxau ihi laa yasta'dinuka fasax kuma weydiisanayaan aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe kuwa rumaynaya fasax kuma weydiisanayaan ay fi takhallufi usoo qadar yacni inay ka hadhaan fasax kuma weydiisanayaan an yujaahiduu can an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafahooda kuwa mu'miniintii nebi moxamedow fasax kuuma weydiisanayaan inay ka hadhaan jihaadkaay ku jihaadayaan xoolahooda iyo naftooda marka waa fi takhallufi can an yujaahiduu yacnii an yujaahi inay jihaadaanta fasax uma weydiisanayaane jihaadka inay ka hadhaan fasax kaaga dalban maayaan weeyaan macnuhu ay fii tarki an yujaahiduu ama an laa yujaahiduu ama sida suyuudi uu soo qadaraya fi takhallufi can an yujaahiduu laa yasta'dinuka fasax ku weydiisan maaya nebi moxamedow aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe ay fi takhallufi inay ka hadhaan fasax ku weydiisan maayaan an yujaahiduu can an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafahooda macnaha inay nafahooda iyo xoolahooda ku jihaadaan ka hadhis ay jihaadkaa ka hadhaan fasax ku weydiisan maayaan wallaahu allana caliimun kii u ogaal badan weeye bilmuttaqiina kuwa alla ka baqanaya innamaa yasta'dinuka waxa uun fasax ku weydiisanaya ay fi takhallufi can iljihaadi jihaadka inay ka hadhaan waxa fasax kuugu weydiisanaya uun aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyadoodu oo fahum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa yataradaduuna ku noqnoqonaya kuwa xaqa iyo diinta iyo iimaankaba ka shakisan ee munaafiqiinta ah kuwaasunbaa waxa weeyaan ku weydiisanaya inay jihaadka isaga hadhaan oonay ku raacin alla waxau ihi walow araaduu hadday dooni lahaayeen mabay doonine alkhuruuja bixitaan ay kula baxaan oy jihaadka ku raacaan si runa hadday u dooni lahaayeen may doonine laa caduu waxay u diyaarsan lahaayeen lahu bixitaanka jihaadka waxay u diyaarsan lahaayeen cuddatan ay uhbatan min alaalati wazaad sida uu siyuudu soo qadarayo waxa loogu diyaargaroobo ee sahay iyo saanad milatari ah ayay diyaarsan lahaayeen oo hubkii iyo sahaydii ayay soo diyaarsan lahaayeen walow araaduu haddii ay dooni lahaayeen alkhuruuja bixitaanka jihaadka ay u baxayaan laacaduu waxay u diyaarsan lahaayeen lahu jihaadka ama bixidaa cuddatan wixii loogu diyaargaroobayay dagaalka oo min alaalati wazaadi sahay iyo saanada iyo hubka ah walaakin ha yeeshee kariha allaahu ilaahay ayaa nacay inbicaasahum bixidooda oo fasabatahum ilaahay waa ka reebay oo waqiila waxa lagu yidhi qadaran ay laa sharca qadar ahaan baa loogu yidhi sharci ahaan looguma odhane uqcuduu fadhiista maca alqaacidiina kuwa fadhiyee jihaadka ka hadhay kuwaa la fadhiyaa lagu yidhi marka qaacidiintu waa asxaabu lacdaar waa dadkii cudurdaarka lahaayee ama bukay ama naafada ahaa